bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin waa salaamada idaacadda dartis iyo ummadda reer puntland waatan reer buurtilada abaartaasi waa jibaa waddanka o dhan mayna ka jibaayo hadda abaarta habaa ku kala daraatee reer puntland o dhan waxay wada qabaan weeye iyo soomaaliya o dhan adigu deegaanka si fiican bay u saameysay degmada buurtille kormeero badan oo lagu tageena waa jibaayo lasoo kormeeray ilaa iyo hadda badilooda maanu arag laakiin duunyada waa abaarta xanuun baa u dheeroo duunyada waa iska la-aanaysaa haddana waxaa un dhacay biyo la-aan iyo waxay weye biyida hadda iska yaraaday meelihii xoogaa roobkaan oo dhulkaa qaftayna oo meelaha ugu darnaa dadku isku dilfulfuuleena iyada wixii inta laga laafay bu dadka hadda habkan u yahay waxaa arkaysaa laba reer oo geediyo waxa weeye midna meeshu kasoo guuro meel kasoo guura midna daba marayo dadka hadda meelay u socdaanba laga yaqaan abaartaas waa iska jibaa maalin dhaweetana waxaa jiray kuwan idaacadda guddoomiyihinu ka yidhi guddiyo abaaraad iyo waxyaabahaas aanu dhisnay waajibay kuwana loogu yaro xildhibaanada iyada guddoomiyuhu oo lagu soo dhaweynayo xildhibaan xildhibaan indha khamre la yidhaahdo gaadigu kala fadhiga waa lasugaynaa shan iyo tobanka bisha la bilaniyey waxaana anagu islaan kala fadhigaa siiyey oo waxa weye lagaga hadlayaa way kala fadhigayna shan iyo tobanka bishu ahaayo waxaan kaga hadli lahaan abaaraha waxaan kaga hadli lahaan miisaaniyadii waxa weye degmada oo waxa weeye weli aan la dejin oo baarlamaanka puntland oo farifarayo waxyaabahaas oo dhan bu fadhigii baanaayo fadhiga shan iyo tobanka bisha ilaaga hadda warkama hayno guddigii iyo nagala soo jawaabin dee meeshana haddii fadhigu ka baxo waay ka waxay ka dhigan tahay dee degmadii waa burbuna fadhiga sharcigaasu baarlamaanku wax ku yahay haddii fadhigaas aan la helin waa garta marka waa tahay marka dhanka abaarta aan usoo laabano maxay lahay hadda hadda soconaya marka dhinaca abaarta marka laga yimaado wax gurmad ah ama dadaalo soconaya ma jiraa oo dadkan dhibaatadu ay hayso loogu gurmanayo
gurmad waa jiraa jaariyada dibadda iyo biyodhanis bay hadda ka sameeyeen ceelweyne iyo magacli iyo biyodhanis bay ka sameeyeen oo biyodhanis baa ka socda xagga biyahaana ugu daraa laakiin guddi ilaa iyo hadda dhanka maamulka dawladdu inay lacag maalmayana ku dhawaaqday waa ogeed oo kolba guddoomiyaasha waa u yeedhabo dee guddoomiyada xagguu jiraa kolba saga keliya aaday waxa weeye gurmadkaas iyo gurmad hadda ka shaqeeya matime markii laga rabo midka shacabka isku tashiga uu samaynayo jaaliyadda dibadda iyo qaadadhaanta unka yeerabta wax yar baana la geeya hadda wax weyn maaha laftirkeeda iyo wax ku filan maaha waa wax yar oon hadda lafta lagu soo celinayo oo oo maalin lafta lagu soo celin karo adigu marka waxaan rabnay inaan kulanka laftirkeeda hadalkan aan kaga faa'iidaysto shan iyo tobanka bisha fadhiga waa si loo iclaamiyey guddi madaxweynuhu og yahay oo wasaaraddu og tahay oo afar abaa loo qabtay ilaa iyo haddana kaa fadhigii waxa weeye lama qaban muddada shan iyo tobanka bisha ahayna waxay dhaaftay hadda muddo toban beriya oo bisha hadda ko labiyo toban beri ee dhaaftay guddigaana qeydaanu kala xariiray waa jibaayo sida hadda guddoomiyaha cumar faraweyn oo kale dee wuxuu yidhi aqalka hoose guddiga amniga ku jiraa toddoba beri waa kaa dhee bal toddoba waa beri masuga kala fadhigana wax dib loo dhigaya ma jiraan baa la yidhi arrintaasaa marka walaale kala fadhiga waxaan ku baaqaynaa dawladda iyo wasaaradda iyo kulli fadhigii sharciga ahaa ee looga tashan lahaa abaarahan oo dadka laisugu dawlaayo guddiyada rasmigaa lagu qaban lahaa in waxa weeye laisuga yimaado guddigu guddoomiyadu ku dhawaaqayna haddi waajib baa inuu guddigaas waxa weeye uu qabto laakiin maalintaa fadhiga waxaa la yidhi kala fadhigaa looga tashanayaa waxaa la waxaa loo dagaa culimaa diinka iyo kulli inay ka dhex muuqdaan iyo dadkao dhan marka fadhigaanu dib ugu celina in lagaga tashado guddiyada wixii soo kordhan insha allah waa laga tashanayaa waa garta marka waata marka guddiga maxay tahay waxyaabaha uu qabanayo
guddiga walaala dee kolba guddoomiyuu isagaa dee ra'yigiisa ka damcay oo keenay golaha noo dhowto kulankan soo dhaweynta xildhibaanka federaalka indhakhamro buwaadidu markuu naga baxay in hor keenay oo uu yidhi guddi waxa weeye xildhibaanadii baan guddiga u kala qeybiyey oo guddi ka qaybgala kulan garayaa iyo adigu haddii laga tashadana waxaan kala fadhigaanu kaga tashanaynaa guddiyadaas waxa weye guddiyo xildhibaanada keliya bay ahaayeen oo dee qaybaha bulshada inay ka dhex muuqdaan sida waxa weeye culimaa diinka iyo ganacsatada iyo dadka wax laga qaadayo odayaasha nabadoonada iyo kulli bulshada usoo qudayso waxa weeye in raggaas oo dhan waxa weeye laga qaybgeliyo adigu haddaanu marka ra'yigaas wadaagsanay guddiyahaas guddiyaha hadda fariistay ma aha waxaa ugu talagalnay kala fadhigaanu u ballanay waa maadaama kala fadhiga hadda sharciga aha lix bilolaha taagan inaan kala fadhiga kaga doonay wixii guddiyaa bulshadana laga soo qaybgeliya kala fadhiga oo abaaraha aada cooda aan u saaro marka kala fadhigiaan sugaynaa hadda guddigii iyo wasaaraddii kulli waa ugu baaqaynaa in kala fadhiga degmada la qabto waa gartay waa gartay maamulka ma weydiiseen marka sababta kala fadhiga loo qaban waayo waktigiisa
weydiinay maamulka maalintii waa la weydiiyey isagu wuxuuba dabcan inuu cod geliyo oo dib u qaado kala fadhigo awalaa dee maamulka isagaa ka cararayo kala fadhigo maaqaan anigu ujeedu ka leeyahay isagaa barnaamijkan watay anagana waa jidna waxaan fadhi dastuuriya sharciga codla gelinmayo loona qaadi mayo waxa weeye guddi baa qabtay guddigii baana la hadlaynaa adiga guddigaa lala hadala shirka markaa kasoo baxay tibeebri aqalka hoosa maadaama gudoomiyihii gobolka iyo agaasiyihii cabdicasiis mid cumli korisaaradda labadaba ay ku jiraan guddiga amniga aqalka hoose garay oo hawlo ka dhaxayeen hadda hawlahan taagan yihiin toddobadaa beribii gubarsoore u cabsado waxa weeye annagaa diimaana toddobadaa beri ka bacdi hawshaas baaxadeen baa haysata waana ku qanacnaa toddobadaa beri waa sugaynaa waxaan ka codsanaa inaysa toddobadaa beri dhaafin kolba dhegeysanayaan codka yaga